ee fooshay waxaasi meesha ay ka tegayaan maa macnaheedu nifaaskoo dhan in lala sugo intay nifaas ku jirto hore lala sugi maayee mar hadday umushay waxoogaa aalamkii iyo xanuunkiina ka yar baa ay hawshiga laga qabsanay marka walaa yujladu bisawtin walaa yujladu laguma garaaco xadkii bisawtin shaabuug kaasoo jadiidin cusub walaa baalin walaa bisawtin shaabugna laguma garaaco baalin mid baaliyo qadiimna laguma garaaco bale waxaa lagu jeedaa lagu garaacaa bisawtin shaabuug kaasoo bayna sawtayn laba shaabuug udhaxeeya oo ka cusub iyo ka qadiimka mid udhaxeeya oo dhexdhexaada baa la doonaya oo kaa cusubna waxaa laga yaabaa dee markiiba inuu halis weyn geliyo kaa qadiimkaana waxaa laga ya naf badan inaanu yeelan oo baal aadsi wax loogu garaacayey iska jilcay dhexdhexaad baa laga soo qabanaya waay wuxuu yidhi walaa yumaddu walaa yushaddu walaa yumaddu lama taago qofkii la garaacayey oo macnaha gacmihiisii iyo walaa yushaddu lama xidho oo bal qofkii gacmihi waa la iska daynayaado qof gacmaha laga xidhay iyo lugaha laga xidhay iyo waxaa noqon maaye isagoo iska caadiya ayaa laga jaraya oo gacmaha doonaa iska gaashanta marka qaarkood nafka ka dhigto gacma taagtaaga inuu naf ka dhigto o iska fiicantay marka in gacmihi laga xidho oo la yuuriyo maaha walaa yubaaliqu ku xeedheeraan maayo kii wax garaacayey fi darbi garaaca ku xeedheeraan maayo ula la cadsan maayo intuu gacanta meesha u dambeeya gaadhsiiyo iyo xooggiisa ku qaadi maayo maxaan ku dhahay dee ul uu ku yar saaro garaacaan la odhanna oo iska taataabashana ma jirto dhexdhexaad wey oo gacantii kornay qabatana maaha gacan iska caadi oo maarata aan kor u taagnayn laakiin xoogna maarata xoog aadan aan ahayn ee dhexdhexaada ayaa rabaa marka in loogu dhufto walaa yujaradu yani lama qaawiyo oo lama dhar tiro wayufariquhu garaaci wuu u qaybiya calaa acdaa'i xubnihii buu u qaybinaya wayatawaqa'a waa iska ilaalinaya almaqaatila meelaha halista ah oo maqaatilku waxa weeye meelaha de qofku u dhimanayo maarata wadnaha iyo maxaan ku dhahay xubinkii taranka iyo meelaha halista laga yaaba de inay hawba ka tidhaahdo waa iska ilaalinaya laakiin xubnihii jidhka oo dhan sidii maaragtay jimaacani shahwadeeni markuu la imanaya jidhka o dhan markaa wuu dareemayey macaansigee xubnaha jirko dhan xanuunka waa inay dareemaan marka waa loo qaybinaya jidhkiisa lugaha dhabarka caloosha madaxay isku khilaafsan yihiin ma lagaga garaaci mise laga garaaci maayo khilaaf baa ku jira adigu jidhka waa loo qayb meesha halista waa la iska ilaalinaya wayatawaqaa wa isku ilaalinaya almaqaatila meelaha halista loo dhimanayo waxa uu ilaalinaya walwajha wejigii oo xadiis baa ku yimi wejiga inaan laga garaacin wayudrabu rajulu ninka waa la garaacaya qaa'iman xaabiya mid taagan isagoo iska taagan ayaa lala dhacaya walmar'atuna waa la garaacaya jaalisatan xaalay tahay mid fadhida mastuuratan xaalay tahay mid asturan oo markuu in ahaa maaragtay walaa yujaradu macnaha waxa weeyaan dee dhar koodho waaweyn ee loo gelmaya iska jiro yani maa isagoo koodho waaweyn gashan iyo fanaanado badan iyo waxoogaa maaragtay dhar iska caadiyo khamiiskiisii iyo yaa iyo wuxuu cawrada iska asturayd intaa iyo funaanad yaro khafiifa intaanu gashan yahay wax dhiba ma laha laakiin aad koodho iyo soo gashato funaanado badan iyo si markaa aanu xanuunka u dareemin sax maaha wax badan hadduu hulaabto waa laga saaraya khafiif baa la adeer hawshaas ma waxaa rabaa xanuunku jirka inu taabtee iska fudayda hawlahaad maarag xidhatay haweenaydiina iyadoo fadhidaa oo masturoo asturan oo dhigka qaarkood waxay waa cawradeed si aanay markaa u muuqanin waa si fiican baa dharkii markaa xijaabkeedu xidhanaysa fain kaana hadduu yahay qofkan la garaacaya naxiifan mid caatoo weyda ah hadduu yahay aw mase mariidan mid jiran uu yahay maradkaasoo laa yurja aan la rajaynaynin bur'uhu bogsashadiisa julida waa la karbaashaa bicifkaali اnakli geetimireedka laantiisa ayaa lagu garaacaa iyo wa adraafi siyaabi maryaha darfahooda iyo hareerahooda yaa lala dhacaa waa garaaci baa halka u ka hadlayaadoo qof iskaba jiran oo iskaba aidhis balu qabaa de waa ninka waxaa lagu soo qabtadoo cudarradaasaaba dee maarata hawshaas ku jiraa dee waana xanuun markaa qofku iska cata noqonayo weyo iska tacbaan buu noqonaya dee lala sugi maayo labada baarkiibad waa le waa quus baa taagan inu ka caafimaado marka waxaa la soo qaadayaa laan ilaa maxaan ku dhahay boqol faraq leh oo ciskaalkaas maara geetimiraadkaas lama yararo fara badan marka boqol iyo ka badan ma gaari karaan mid boqol faraq leh unbaa hal mara qaf lagu siinayo si markaa dee xadkii loogu oofiyo ila haddii aynu naana boqolkiioo mid mid ha lagu dhufto waa ka haadaysaa marka halkaa in dilna dee sharcigii ma samayn siisu waa isaga dhiman doonaaye ciskaalka ha loo adeegsado ama maryaha darafyadooda ayaa cumaamadaha iyo darafyada maxaan ku dhinta loo si waxa yar la yar too la yar duuba laga dhigo bimaa lagu yar garaacaya wain kaana alxaddu xadku hadduu yahay rajman rajmi hadduu yaho dhagax la isku dilaya rujma waa la rujmaya walow fii xarin kulay gudihii baa ku sugnaado aw bardin qabow gudihi ha ku sugnaado aw fii maradin jiraa ku sugnaado maradkaasoo marjuwi zawaali zuulitaankiisa la rajaynayo waxaasoo dhan ba ha jireen laga laga neefin maayo waayo waxay tahay marka horeba dee in la dilo ayaa meesha loogu talagalay oo sidaa raajixana weliba god baa loo qodaya sida maaragtay adilada ku suganaysa rasuulkuna uu sameeyey in god lagu ridayo ayaa raajixa halkaasi maaragtay looga bogto oo aan u carcararin marka waxa weeye rajmiguna loo kaadin maayo xaalad qaw iyo xaalad kuul waayo marka horeba dee waaba kaw in laga siyaara raba kaw marka loola sugi maayo xanuunka hayana lala sugi maayo walaa turjamu lama arjimo alxaamilu tii uurka lahayd xataa tadaca ilaa ay uurkii dhigto oo yastaqniya alwaladu ilmihii uu ku maarmo bilabani hayrihaa caanaheeda caano aan ahayn ilmihiina uu ku maarmo ilaa halkaa la gaaro la arjumi maayo waa loo kaadinaya walisayidi ninkii sayidkaa waxaa u sugnaaday an yuqiima inuu oofiyo oogo alxadda xadkii inuu oogo calaa raqiiqihi addoonkiisa uu ku oogo ayuu leeyahay sida xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalamu aleyh ka sugan wabilahi towfiiq qadfiga baabkiisii weeye weli xuduuddii baynu ku jiraa qadfiga waxaa la yidhahdaa luqatan alramyu kanista ayaa la yhahda wixii la tuuro laakiin sharciga halkan waxaa loo jeedaa alramyu bizina qofkii oo la caado oo maaragtay lagu tuuro inuu faaxisho sameeyey wixii ka ratimayey ee qofka qofka caayey ayaa markaa qadfigu ka hadlayaa wuxuu leeyahay musanifku raximah اllahu tacaala idaa qadafa idaa waktiga qadafa uu gano albaaliqu kii qaangaadhka ahaa ee alcaaqilu caaqilka ahaa ee almukhtaaru doortay wa huwa walxaal huwa isaguna muslimun muslim uu yahay kaa wax tuurayaa aw amase dimmiyun dimmi uu yahay oo qofkii gaalkii jizyada laga qaadiyey ah aw amase murtadun mid ridoobay oo diintii ka baxay uu yahay aw amase musta'manun gaal la ammaan geliyey uu yahay muxsanan mid dhowrsan uu gano kaasoo laysa biwaladin ilmo aan ahayn lahu lilqaadifi kaa ganay aan ilmo u ahayn bizinaa zina hadduu ku gano aw illiwaadi illiwaad uu ku gano bisariixi si cad ugu gano yaa yaa zaani ama yaa laa'id aw amase bilkinaayatin kinaayo iyo mada hadalkii ugu gano maca niyatii niyo maceedna kinaayada lala qabo lazimahu qaadifkaa waxaa ku laazimaya oo waajib ku noqonaya alxaddu xad baa ku waajibaya halkan wuxuu shuruuddiiba noo tahay qofka ay ku laazimayso qadfigu oo qadfigu isanu sheegnay waa qofkii oo zino iyo liwaad iyo waxyaaba noocaasoo cay a lagu yidhaahdo arrintaasina waa arrin xaaraana biijmaac almuslimiin waana kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa ku xarrimay ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucnuu fi اddunya waalaakhira walahum cadaabun cadiim waa kaa layidhi kuwa ganaya gabdhaha dhowrsoon ee khaafilaadka ay halmaansanba waxaa lagu sheegayo ee mu'minaadkaa adduun iyo aakhiraba waa la nacday kuwaas cadaab cadiimana way leeyihin buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala marka qadfiga oo qofku qof muslima u caado qof dhowrsoon waxa weeyaan waa kabiiro waa dembi weyn xadiidkii bukhaarina waa ka hadlay arrintaas oo rasuulku yihi ijtanibu sabc almuubiqaat toddobada waxalaaga ka dheeraada waxaana ka mid ahaa waqadfu lmuxsanaati alghaafilaat cay la caado yacni haweenaydii dhowrsoonayd oo dee ninkiina waa kuula mid qof nina iyo qof naaga labada midna laguma oggola inaad caydoo tidhaahda zaani baa tahay xikmadda loo diidan yahayna waxa weeyaan waa ilaalin la ilaalinayo acraad annaas dadka cirdigooda iyo sharaftooda in la ilaaliyo muslimka ah ayaa la doonaya oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada rasuulku yhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo macnaha naftiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna oo sharaftii ah oo qofka la caado la ceebeeyo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa xaaraan dadka muslimkaa dhexdiisa waana umuuraha shareecadu usoo degtay in la ilaaliyo oo nafta in la ilaaliyo oo diinta la ilaaliyo oo maalka la ilaaliyo oo caqliga la ilaaliyo oo cirdiga qofka la ilaaliyo waa kuliyaadka shanta ee diinta loo soo dejiyey in lagu ilaaliyo markaa sheekhu halkan wuxuu tahay qofkan qaadifka ah wax ganaya wax caayee shuruudda uu leeyahay iyo kalacaaye qudhiisa shuruudiisa uu taabtay oo qofkan marka hore qofka kale zina ku tuuraya waa inuu yahay baaliq qofkaan gaadha waa inuu yahay qof caaqila waa inuu yahay qof mukhtaaroo waxaan doortay uu yahay waa inaanu kacaayey ilmihiisii waa inaanu ahayn oo midda hore rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waa kii lahaa xadiidka rushica alqalamu can alaaatin saddex ayaa qalimkii takaliifka laga kor qaaday can الnaa'im xataa yastayqid وacan الsabiyi xataa yaxtalim وacan اlmajnuuni xataa yafiiq oo ilmihii yaraa ilaa intuu ka qaangaadhayo qofkii waalaa ilaa intuu ka miiraabayo wax markaa takliifa oo dee xukuni ma saara mukhtaar weynu yaado qofkii haddii la khasbana ikraah waxa weeyaan waa waxyaabaha dee qofku marka aanu isagu awood u lahayn inuu iska dafcin karo saa darteed wixii ka soo baxay ikraahi khasab lagu khasbay waxba loo qaban maayo wa inaanu qofkaa uu caayey ilmihiisi wa inaanu ahayn oo qofku hadduu caado ilmihiisi oo zinaya waxaa ku sheego waxba loo qaban maayo sida maalan dilka oo kaleba aabbuhu hadduu ilmihiisa dilo aan loogu qisaasaynin ayaa hadduu caayana aan loo xadaynin falaa taqul lahumaa uffin walaa tanhaaruma uf baa ku odhan baa layidhi aabe marka aabe hadduu isagu kugu tacadiyo ama ilmihiisii caado waxa weeyaan ufa ku odhan baa layidhi dee markaa waxa la yidhaha xad iyo ulayn iyo waxaasi ka iman mayso meesha waaye kan maqduufka ah ee la caayay waa inuu yahay qof xor ah waa inuu yahay qof muslim ah oo qofkii haddaanu xor ahayn waxay leeyihiin qabsigii la caayey waxba loo qaban maayo tacziir iyo waxaa mooyaane laakiin xadkii ma imanayo man qadafa mamluukahu bizinaa yuqaamu calayhi alxaddu yowma alqiyaama ilaa an yakuuna kamaa qaal waa qofkii addoonkiisii zina ku ganay maalinta qiyaama ayaa xadka laga jaraya oo qofka addoonka dee qudisina iskaga tacadiya ma aha inuu yahay siduu dee ku sheegay inuu yahay mooyaane baa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh muslimna waa inuu yaado haddii qof gaala uu markaa zina ku gano uu yidhahdo yaa zaani kii gaalka ahaa waxa weeyaan iyadana xad laga oofin maayo caaqil waa inuu yaado qof waalan haddii zina uu ku tuuro waxa weeyaan dee qofkii majnuunka ahaa hadduuba zinaysto zinadiisiiba xad ma lahayn haddii la caayana caydaas markaa dee muctabar yaani xad lagu oofiye noqon mayso iman mayso cafiif waa inuu yaado haddii qofkani uu zaani yahay oo horeba dee zine looga xaday oo lagu yaqaano oo nin markaa waxan baan qarsan uu yahay amase horeba loo xaday waxa weeyaan haddii qofkii ku yidhaahdo dee run buu sheegay waladiina laa yarmuuna almuxsanaat muxsanaat baa la yidhi muxsanaat ina aladiina yarmuuna almuxsanaat marka kuwa ilaashan baa la yidhi marka muxsankana sidaa kuu sheegi doonaa haddaanu ilaashayn mafhuumka laga qaadinaya waxa weeyaan ee isagu hawsha iska walaaqdo waxa weeyaan waxba laga oofin maayo baaliq waa inuu yaado ilmihii yaraa haddii uu ku tuuro waxa weeyaan xad laga oofin maayo oo arrintaasi waajibi maysa xad waayo haddii wadi baan ka suuroobayn oo zinadiiba ka dhici mayso waalmuxsanu hunaa albaaliqu waalmuxsanu muxsankii kii dhowrsanaa ilaashanaa hunaa halka kan huwa isagu albaaliqu kii baaliqa qaangaadhkaa weeye ee alcaaqilu caaqilka ahaa alxoru ee xorta ahaa ee almuslimu muslimka ahaa alcafiifu ee dhowrsanaa waa intaynu hadda sheegnadoo yani kaa maqduufkee la caayey maxaanku dhahdaa leeyahay daani baa tahay ama sidan baa tahay wax lagu sheegayo kaa isaga ah waxa weeyaan in laga helo shuruuddaas waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqil yahay wa inuu xor yahay wa inuu muslim yahay waa inuu cafiif yahay oo cafiifnimadaasna dee waxa weeye inuu dhowrsoon yahay oo qof zine iyo waxaa maxaanku dhahdaa ku caana waa inaanu ahayn fayujladu alxoru amaaniina fayujladu waa la garaacaa alxuru qofkii xorta ahaa amaaniina siddeetan jeedal baa lagu dhuftaa waalcabdu addoonkiina arbaciin afartan baa lagu dhuftaa oo dee naska qur-aanka ah ayaa alla subxaanahu watacaala u caynkaa ku yidhi fajliduuhum amaaniina jaldatan siddeetan jeedal ku dhufta kuwa aan de wax caaye wax shuudana aan la imanin oo caddayn ah marka waxaa lagu dhufanayaa siddeetan jeedal addoonkiina waa badh oo afartan baa uu tilmaamay marka addoonka waa laysku hayaadoo qowlka jumhuurtu waa caynkaa addoonku inuu badh uun iska yahay oo isagana afartan lagu dhufanayo laakiin aimada qaar ba waxay leeyihiin isaga qudhiisa siddeetan baa lagu dhufanaya waana isagu raajix yeelaba shanqiidi kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka oo runtii masaa'ilkan hadda qadafka iyo zinada iyo si fiican baxs ballaadhan markuu suuratunuur sharxinayo aayaadka zinada ka hadlaya iyo aayaadka qadafka iyo furuuc aad u fara badan oo fiqiya ayuu kitaabka ku soo naqliyey mujalladka lixaad dabcadii hore ee maaragtay qadiimka ahayd ee dabcadii saddex waxay ka bedbedeleeneen ayaa ugu noqonaysa marka wuxuu leeyahay siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya addoonkii sababtaa wuxuu soo hosgelayaa cumuumka fajliduuhum amaaniina jalda cumuumkaana wax ka saaraya oo deliila lama hayo oo kitaabka ilaahayna daliil kuma iman cumuumka ka saaraya sunnahana laguma hayo qiyaasna lama hayo saxiixa laakiin naska kalabarhka xaggiisa wuxuu ku yimi mawduucii zinada ee gabadhii sinaystay addoonta ahayd ayaa sharcigu waxaa naska qur-aanka ku yimi in loo kala baro oo badh laga jaro haddiiba kuu rooyay haweenaydii maaragtay addoonta ahayd barhkii qofka xorta ah fa calayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab addoonkii ninka ahaana wax dayli kuma imane isagana addoontii baa la ilxaaqiyey oo waxa weeye cilladii waa mundabit oo waxaa ka dhexeeya jaamica riq waxa la yihahdaa meesha isu jira laakiin zinadu qadafka waa ka duwan tahay oo qadafkii dee waxa weeyaan wax daliila nas ah iyo qiyaas ah midna lama hayo oo addoonka ama haweeney ha ahaato addoona ama nin ahaadee ka hadlay lama hayo mar haddaan lahayna waxa weeye naska un fajliduun baa la soo gelinaya buu leey shanqiidi qiyaaska zinada looga qiyaasanayaana waa qiyaasun maca wujuudi alfaariq fawaariqdeedana insha allah kitaabka haddii ku noqonaysa ku caddiyo faasariixu zanayta aw lutta aw zanaa farjuka wa naxwuhu faasariixu ka sariixa ah oo yacni siyaabaha u sugmo ee waxa la yidhaahdo qadfigu alfaadda loo isticmaalay ama sariix bay noqotaa waa saddex qaybood isagoo labanba halka ku sheegaya matniga ama waa sariix ama waa kinaayo ama waa tacriid oo tacriidka hadda ma sheegine tacriidka waxoogaa maaragtay hadal yar sarbeeb ah oo aabbahay abi laysa bizaanin markuu mid buu la hadlay aniga aabahayna zaanina ma aha maxaan ku misaysana hooyadayna waa sidoo kale soo qof la hadlayo saa yidhi marka cumar bay waktigiisii dhacday hadal caynkaasu kale nin yidhi oo waa xade oo waa raggii ula tashay saxaabigu ba ninkaan ka warraba hadalkaa markaasaa rag waxay dhahdeen ninkani waalidkun buu ammaanay qaarna waxay dhahen wax kala lagu ammaani karaa ninka markuu la hadlayey aabbi wax kale ku ammaani karaa aabbahay zaani ma aha hooyadeyna mid zinaysata maaha ninkan buu maagaya ninkan buu u jeeda wax kale ku ammaani kari lahaayeen xajki uu ka jiray baa la yihahdaa cumar bn khataab radi allahu canhu oo waa masale khilaafiyeedu marka tacriifka halka waxaa jira waxa la yahaha sariix sariixu waxa weeye warkii oo afka lagu ballaariyey zaani baa tahay oo kale faasariixu sariixu wuxuu yidhi oo alfaadii ka mida zanayta waa zinaystay wey sariixu hadalka cad aw lubta liwaad baad samaysay aw zanaa farjuka xubinkaagii baa zinaystay iyo wanaxwu wuxuu kula mid oo alfaadaas oo kale ah haddii uu hadal cad yidhaahdo waadixa waan ixtimaalaad geli karaynin waad zinaysatay liwaad baad samaysay waxaa weeye xubinkaagii baa zinaystay wixii la mid ah sariix baa la yidhaahdaa oo marka hadal maloo dee ninkaa waxay noqonaysaa in waddadii sharciga markaa dee la marsiiyo ay noqonaysaa waalkinaayatu kinaayadii naxw yaa faajiru yaa khabiifu taasoo kale weeye faajirow kii faajirkaadow kii xumaadow taana kinaaya leh waa hadal maldaha hadal maldahan oo waxoogaa waxaa suuragala macnahana waa ka suuragal macnahana waa ka suuragal inuu uga jeedo maxaanku dhahdaa faajir baatay oo lafdigaa fujuurku bimacna zina waa ku yimaadaa bimacna zina waaba u badanaya marka faajir la yidhahdo dembi kale oo aan maaragtay dee zinada ina xumihii kale ah na waa faajir waa la odhan karaa khabiif waa qof xun dee xumaantoo dhami zina maayo wax kaloo xun baa jira marka hadduu yidhaha yaa faajir yaa khabiif oo kii kaa yidhahdo waad waad waad qadafteedo zina ayaad igu tuurtay wuxuu leeyahay marka halka kan fainnawa hadduu niyoodo bihi hal eraygaas yaa faajir yaa khabiis alqadfa hadduu qadaf u niyoodo xudda waa la xadaya wailaa haddii kale falaa oo marka dee tafsiil la weydiiyo u dhahdo saasaan uga jeeday waxaa weeye xadkaa markaa imanaya haddii kale oo dee waan caayi un khabiis baan iskaga lahaa waa qof xun wey qofkani baan uga jeeday waxaa weeye markaa la xadi maayo waalqawlu odhaadiyo hadalkuna qawlulqaadifi kii wax caayo odhaahdiisi weeye fi niyati niyadii uu ku qawlay oo halkanna wuxuu leey hadii meeshi markaa la isqabto dee oo hadalkaas hadalkii la isqabto markaa dee ay noqoto in la wada hadlo waxay noqonaysaa qawlka waxa iska leh ninkaa qaadifkee wax caayay ayaa la ictibaarinayaa oo isagun baa la weydiinaya maxaad uga jeedday hadalkaas aad caynkaa ugu hadashay haddaad aragto waalqawlu qawlu haddii la yidhahdana dhaarun baa meesha ku jirta man kaana alqawlu qawlahu fa calayhi biاlyamiin qof kastaoo kitaabku hadi gor ay fuqahadu yidhaahdaan qawlka kaas baa iska leh macnaheedu waxa weeye dhaarun baa lag laga rabaa oo inaan caynkaa uga jeedina saaad u jeeday daar lagu dhufanaya wain qaalat anta azna annaas aw aznaa min fulaan wain qaalat hadday tidhaahdo haweenaydi ay ninku tidhaahdo ama dee ninkuba uu ninku yidhahdo waa isla meeshiiye anta adigu azna annaasi dadka ka u zino badan baa tahay aw amase ay tidhaahdo anta adigu aznaa min fulaanin hebel adaa ka zino badan fa huwa eraygaasi kinaayatun waa hadal madaha oo ixtimaalaad geli kara buu leeyahay laba eray buu halkan keenay oo uu leeyahay waxa weeyaan waa hadal kinaayo ah camraani ninka la yihahdo kitaabkiisa albayaan oo muhadabka sharxiyo oo imaam nawwiba ka horreeyey albayaan wuxuu leeyahay labada cibaaro wuu kala duwayo waana sida saxa ah wuxuu leeyahy cibaaradan anta azna annaas waa la odhan karaa waa kinaayo oo waa dhici kartaa dee marka uu zinadii u inaaneeyey oo maaragtay u idaafeeyey naaskii dee dadkao dhammi waxa weeyaan zunaad ma aha dadkao dhammi zunaad ma aha mar hadday caynkaa tahayna dee hadduu yidhaahdo waxaan u jeeday azna annaas dadkao dhan baan uga jeedi marka macnaheedu waxa weye hadalkaas hadal iskaga hadlay oo macnaha aan noqonaynin maaragtay qadfiga aan noqonayn buu noqonaya laakiin hadduu uga jeedo aznaa min zunaati annaas yaani kuwa zinaysta ee dadka ka mida ka u zina badan baa tahay markaana waa qadaf taa waxoogaa ixtimaal waa geli karaa bay leeyihin laakiin tan kale waxaad mooddaa inaanay oo hebel adaa ka zina badan hadduu yidhaahdo waxa weeyaan inaanay marka arrintaas kinaayo noqon karin hadal sariix ay tahay hadal sariixa waayo markuu yidhaahdo hebel adaa ka zina badan dee wuxuu noqonayaa marka hore nin qaadifoo calaa wasni afcal oo dee yani waxa weeyaan siiqadaas siiqa tafdiil bay noqonaysaa oo mufadal iyo mufadalu calayhigu waxbay wadaagsanayaan waxbaa ka dhaxeeya oo hebel adaa ka zina badan macnaa labadiin masaaniyiin baa tihiin laakiin zinada adaa ka badiya hebelna waa la ishaaray oo waxay ka dhigan tahay zaydun afqahu min camrin haddii l ninka zayd la yidhaahdaa camar isagaa ka fiqi badan maxay ku socotaa dee labaduba fiqiga waa yaqaaniin laakiin way un kala badiyaan labadu yaqanin walidalika ba aimada qaarkood waxay leeyihiin laba xad baa ku laazimaya markuu yidhaahdo anta aznaa min fulaan oo dee hebelkaana wuu caayo wuu leey waad ka zina badanta kanuu la hadlayana waa caayo marka meeshaa laba xad baa ka soo baxaya markaa kinaayo warkeed badaaye hadal adag baa meesha ka soo baxay aw amase fulaanun amase wuxuu yidhi qaadifkii fulaanu hebel zaanin waa zaani hebel wa anta adiguna aznaa minhu adiguna adaa ka zina badan fa sariixun ay fahuwa kaasi sariixun weeye isagu kaasi sariix hebelna waa zaani adna waad ka zina badan tahay oo adigu ta hore waxoogaa malda wuxuu ka dhigaya min fulaanin waa zaani markuu yidhaahdo waa qofkii dee markaa aanu ku caddayn hadalkii buu le hadalkii baanu ku caddayn laakiin dee waad hebel baad ka zina badan tahay war meesh bay yaallo waaya wain qadafa jamaacatan wain qadafa hadduu caado jamaacatan koox hadduu caado zina uu ku gano jamaacadaasoo yamtanicuu reeban yahay an yakuunuu inay ahaadaan kulluhum dhammaantood zunaatan inay kuwa zaaniyiina noqdaan dhammaantoodna wax reeban ay tahay wadaalika tusaale ka qowli odhaadiisa oo kaleba weeye ahlu misra reer misr kulluhum dhammaantood zunaatun waa zunaad cusira waa la tacsiiraya oo hadalkaas dee hadal markaa iska caytan weeyaane baabkaa zinadii iyo qadafkeedii noqon maayo bay leeyihiin oo ummaddaasoo ahlu masar oo dhan baa dee zina wax ka suuragala maaha marka ninkaas wuxuu mudanayaa takhsiir in la mariyo wain lam yamtanic haddaanu reebanayn yani dhammaantood ahaanshahooda ay zunaad noqdaan haddii aanay reebanayn wadaalika tusaale ka qawli odhaadiis oo kaleba weeye banuu fulaanin hebel yani carruurtiisa iyo dadkiisu reer hebel ama qolada caynkaas hebel wixii ninkaa ku abtirsaday zunaatun zunaad weeye hadduu yidhaahdo lazimahu shaksiga qaadifka waxaa ku laazimaya likulli waaxidin mid kasta oo ninkaas dadku dhalay ka mid a xadun baa ku laazimaya oo dee waxaa weeye majmuucadaas waa dad zinay ka suuragal tahay markaa dadkaa u caayay ee majmuucada kooban ee maxsuurka ah banuu fulaan waxaa waa zunaad caybaa meesha ka dhacday markaa qadaf ah ereygaas markuu erey keliyo saas ku yidhaahdo aan tacadudin waxaa weeyaan waxaa ku laazimaya nin kastaba xad baa ugu laazimay iyada qudaba masale khilaafiya oo a'immada qaarkood waxay leeyihiin qof kasta xad ugu laazimay ninkan ereybu markuu hadlado uu ku tuuray marka hal xad uun ha laga jaro hal xad uun ha laga gooyo oo dee ninkii la odhan jiray hilaal ibnu umaya markii haweenaydiisii ninkii la odhan jiray shariik ibnu saxmaa uu yidhi waxaa rasuulki ilaahay way zinaysatay oo ninkaa shariik ibnu saxmaa baa ka zinaysay waan ugu yimi oo arrintii licaanay noqotay oo isagii xaaskiisii licaan lagu kala xukumay lama soo qabin hebel baad caydae lama soo qaban de lama odhanin ode hebelna qadaf baad ku ridi oo isagana de halkan deena waa lay qadfay maxaan yeelaya xaalkaygu ila qadafkii waa inaad keento afar markhaati ninkaad cayday haddii afar markhaati aad keeni weyda xaalkaagu waa wailaa xaddun calaa daarik markaa dee taas waxay ahayd xad dad badan laa dad badan oo la caayo la qadfay oo laba ah dee laba de hal waa ka badan yihin layne mid markaa laga aamuso hal xad un marka ay noqotay ille licaanku marku dhacay waa un hal xukun un baa dhacaye halkaa waa laga dariijin karaa cumar ibn khadaab qudhiisu waa xukumay zamankiisii nin maaragtay ay ka dhacday arrintaas oo kale inuu maxaanku hal xad un ka jaray ee aanu qof walba u soo taagin zamankiisa way dhacday walow qadafahu hadduu caado bizanyatayni laba zina hadduu ku caayo yani laba jeer lazimahu qaadifka waxaa ku laazimaya xadun waaxidun xad keliya ayaa ku laazimaya shaksi keliya ayuu maaragtay iyadoo aan uu caayay markaasu haddana mar kale caayay oo taa macnaheed waxa weeye intii u dhexaysay lama xadin wuu caayay haddana mar kale ayuu caayay laba jeerba zina ayuu ku ganay xad dhexgelayna ma jiro waa sidii qofki intuu zinaysay haddana mar labaa zinaysay markii dambe la qabtay waaye markaa un xaj baa dee laga ofinaya xad keliya ku laazimaya wain qadafahu faxudda wain qadafahu hadduu gano shaksi bizina zina uu ku gano oo faxudda la xado uma dabeetana qadafahu caya taaniyan mar labaad bidaalika zina zinadaas ayuu kii unbu haddana zinadii ku ganay aw bikayribu ku ganay kayrkii cuzira waa la tacziraya faqad oo keli mar labaadka waa la caziraya tan qudheeda waa khilaafiyo dee aimada qaarkood waxay ninka hadduu qadaf la yimaado qadafki un taagane mar labaadkana qadafkaa u sameeyey isagun baa dee laga xadaya ile waa weli cayaadiseeday u taagan tahay walow qadafa muxsanan walow qadafa hadduu gano muxsanan mid muxsanoo dhowrtoon hadduu gano oo falam yuxadda aan la xadin xataa zana almuxsanu ilaa kii muxsanka ahaa ee dhowrsanaa ilaa shanaa u zinaystay saqaa alxaddu xadkii waa dhacay nin baa ninacaayo wuxuu ku yihi yaa zaani hebelow zaani baa tahay buu yidhi intaan kiiskii maxkamadda iyo waxba la isla gaadhin labada isla ceshay meelaha arrintu ay taaganta weli aan hadalkii maxkamaddu gaadhin ayaaba arrintii hor rasmiya ku dhaqaaqay arrintii hor rasmiya ayuu ku dhaqaaqay oo maxkamaddii baaba la keeno shuhuud baa ku furtay ninkii inuu ma heblaayo zinaystay qadafkan ninkan waa ka horreeyey waxaa la leeyahay waxa weeyaan dee qadafkaasi waa dhacaya waa dhacayaa dee ayleen qofkii nin baa maaragtay waktigii cumar inta la keenay markii sinadii lagu keenay u waa markii igu horreysay buu yidhi maaragtay allaan ku dhaartay qof mar wax sameeyey ilaahay waa asturayaa buuri laakiin hawshu hawl aad wadan jirtay waa lagu haya mar haddii lagu soo qabtay waa lagu ofiyey marka waxay leeyihin macna ahaan qofkan mar asulka ilahay baa iska badan ee haddii markii intuu ninkani caayey kadib uu sameeyey oo meesha la keenay hawluu hore isaga wadan jiray oo socotoon baa ilaahay fashiyey hawshaasaa fashilatae markaa ninka waxaan loo raacay ninkii hore markii hore caayay waa loo raacay maadaama waa tan lagu hayo marka hawshan hawshiisa qaabkaas aad ugu dariijtaan saa u maaragtay tilmaamay irshaad alfaqiih ibnu kasiir kitaabka waa ku tilmaamay waayo wuxuu leeyahay walow qadafa muxsanan falam yuxadda xataa zana almuxsanu saqata alxad xadka waa ka dhacaya oo waxyaabaha marka musqitaat alxad alqadf xad alqadafka waxyaabaha markaa ridaya ayaa jiro tani waa ka mid oo ninkii in wixii lagu helo oo uu sameeyo way ridaysaa wixii lagu caayey waxaa kaloo ridaya ninka arrintani waa arrin xad oo qofkani uu leeyahay qofkan la caayay hadduu cafiyo wala waaye baroodigaas waa iskaga cafiiri hadduu cafiyana way bannaanta way ka dhacaysaa hadduu yahay run baad sheegaysaa oo waa runo de waxaad igu sheegtay way jirtaana way ka dhacaysaa haddii bayine iyo markhaatiyaal iyo ile ninkan hadduu ninkan waa zaani hadduu soo caddeeyo oo shuhuuddii afartaa keeno inuu ninkani zaani yahay way ka dhacaysaa iyaduna way ka baxaysaa والذiina yarmuuna المحsanaat ثuma lam yأtuu بarbacaةi شhuhadاء lakin hadduu afartii markhaati keeno de khalaas way ka dhacday tana waa ka mid oo de waa waa zawaal ixsaani cayn maqduuf dhowrsoonidio qofkii ka suusha waa sida tan hadda halka aynu ku hayno afar sawma waxaa shanaynaya licaanka oo hadduu haweenaydiisi ku gano licaan baa meesha de imanaya oo licaankaasina wuxuu ridayaa وبمطالبة المقذوف kii la caayay طلبkii ayaa lagu oofsadaa lagu fuliyaa oo fain cafaa hadduu cafiyo kii la caayay saqada waa dhacaya wuxuu leeyahy halkan marka oofsashadii xadka marka la oofinayo waxa weeyaan imaamkii ama xaakimkii waa inuu maxaan ku dhahay meesha goobjoogu yahay oo goobtiisa way meesha lagu fulinaya taa macnaheedu ma aha inuu markaa goob kasta oo dee qofka lagu goobjoogayo waa iska sunna taas laakiin wuxuu meesha ka ictiraazayaa aaxaad unnaas dadka afraaddoodu inayna xadka oofinaynin oo inu yidhahdo qofka kani waxaan anigaa oofinayo oo shaqadan wadanayo oo maaragtay ninkani wuu caytamay mar hadduu caytamay shaqadaana ka qabanaya anaa markaa qisaasaya anaa xaj ka goosanaya taasi markaa sax maaha taas baa laga hadlaya marka isaguna waa inu dalbaa sharcina waa in la mariyaa oo dadkii xukun shareeco oo maxkamada oo dadkii marka awoodda lahaa shawkada lahaa awoodda lahaa xukunkii waa inay ku ridaan oo ciddaas marka waa inay goobtaa ku fulaysaa wain maata hadduu dhinto kii la caayay intaqala waa guuraa xaquu xaqiisii oo xadka ah waa guuraa liwaarisihi kii dhaxalkiisa lahaa u guuraa taa macnaheedu waxaa weeyaa ninka haddii uu ninkiibuu qadfay kii la qadfay baa dhintay maxaa la yeelayaa xaqaas ma tegin xaqaas waxyaba la dhaxlay uu ka mid yahay oo xaqaa maaratay haddii caydaa la caayay xaqaa u lahaa waxaa weeye way guuraysaado ninka waaridkaaba ama iska sii dayn kara aqrin kara ama caydii aabbay anaa le laga jkahoos kara walow qaala hadduu yahay lirajul nin hadduu yidhahdo iqdifnii kan oo icay oo faqadafa u caayo lam yuxad laxadi maayo isagaa wishisa maamushee waxaa igu dheh isna wuu ku yidhi cid wax u sheeganayso walow qadafa hadduu gano shaksi cabdan addoon hadduu gano habata low addoonku waxaa u sugnaaya tacziiru khasraad macnaha in loo casiro oo yaani waxaa weeyaan haddaanu markaa dee sayidkiisii ahayn oo uu addoonkii caado dee xad mala waataynu nidhi oo kii caayay xad laga oofin maayno laakiin waxa weeye tacziir ayaa jiraya wabillahi tawfiiq subxaanaka allahuma waxamdik askeedii buu ka hadlaya halkana weliba xuduuddii baynu ku jiraa قال المصنف رحمه الله تعالى إذا سرق البالغ العاقل المختار إذا وقتك سرقه حضو البالغ كي بالغ كان قارك أها العاقل عاقل كايان واللين المختار دورتي سقان الخصبين وهو كاو حدين والحال هو يسونا مسلم يهي وفي مسلم أه oo mase dimiyun dimi uu yahay gaalkii jizyada laga qaadiyey islaamka ku hoos noolaa aw amase murtadun mid ridoobay oo diintii ka baxay uu yahay nisaaban nisaab hadduu xado yacani qadarkii qofka gacanta laga goynaya hadduu xado nisaabkaasoo meelmaali xoolihii ka mida wahuwa walxaal huwa nisaabkaasina rubucu diinaarin diinaar afar meelood oo meeshii uu yahay diinaar daaba aw mase maa shay uu yahay shaygaasoo qiimatuhu qiimihiisu rubcu diinaarin diinaar afar meelood meeshii qiimihiisu uu yahay xaala sariqati muctabaratan xaalay tahay mid la fiirinayo qiimahaasi xaala sariqati tuugada wakhtigeeda la fiirinayo min xirzi milihi isagoo kale meesha lagu ilaaliyana uu ka xaday walaa shubhata wax shubahayna lahu lisaariq aan ugu sugnayn fiihi waxa uu xaday udicat waa la gooyaa yadulyumna gacanta midig ayaa la gooyaa halkan waxa wuxuu ka gelaya waxa la yihahda sariqada oo sariqadu waa xagga luqada akhdu maa laysa lahu kufyatan wix aanu lahaynoo qofku si hoose u qaata ayaa la yidhaahdaa sharcigana waxa weeye akhdu maarin muxtaramin bigayrihi wa ikhraaji min xirdi milihi bilaa shubhatin lahu fiihi calaa wajhi اkhtifaa waa qaadasho qofku maal uu qaato maalkaasoo muxtaram ah oo maal shareecadu ilaalisay ah waxbuu ka duwayaa marka maalkaasoo cid kale ay leedahay maalkaasoo uu kala baxay meeshii lagu ilaalinayey ee maal bannaanka uu ka helay aan ahayn wax shubhaana aanu ku lahayn oo shubhadaana isagaa kuu sheegi doonaa si qarsoodiinaan u xaday dhac iyo boob iyo waxaan aan ahayn taas baa waxaa la yidhaha sariqo tuuga ayaa la yidhahdaa oo ay ku sugnaato ama qirasho u qirto oo waxa aniga xaday uu yidhaahdo ama laba markhaatiyoo ku fura labadaa qodob bay ku ku sugnaataa xukunkeeduna waxa weeyaan kabaa'ir adunuub kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay oo waa shay xaaraana oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku leeyahay waasaariqu waasaariqatu faqacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allahi wallaahu casiizun xakiim yacnii tuug iyo tuugadiiba gacanta gooya buu ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala iyadoo laga abaalmarinayo waxay kasbadeen rasuulkuna waa kii lahaa isagoo ka hadlaya xajkaa oofintiisa inuu sharci yahay qofkii waxa laga helo waaladii nafsi biyadihi low ana faatimata binti maxamedin saraqat laqatactu yadaha day faadimo oo gabadhii rasuulku dhalayta ay xaddo gacanta ayaan goynayaa buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xikmadda markaa tuugada in gacanta tuuga la gooyo loo jideeyey waxa weeyaan ilaalin la ilaalinayo amniga iyo nabadgelyada maalka qofka muslimka uu leeyahay xoolahan muslimka uu leeyahay iyo deganaanshaha iyo xasilloonida mujtamaca ayaa la doonaya si marka aanay arrintaas u dhicin oo maalku waxyaabaha shareecada loo soo dejiyay in la ilaaliyo weeye saantaas u dhicin qofkii la yimaado oo xuquuqdaa arrintaa ku tallaabsada markaa safarood iyo calaacal baa maqan gacantaas intaa hore ayaa laga jaraya waxyaa badanoo shubahaad ay ku furaan kuwan cilmaaniyiintu ama qadiimhaada zanaadiqa kuwii la odhan jiray waktigii hore ama kuwa hadda joogay ee maaragtay gaaladu ay taabartay oo waxay leeyihiin qofkan gacantiisii dulmi weyn baa ku jira wax yar buu qaatay gacantiisiina waxa weeyaan aad baa dhib loogu geystay ibnulqayim baa arrintaa ka jawaabay sida uu bakr abi zayd kitaabkiisa alxuduud watacziiraat ibnulqayim cinda ibnulqayim uu ka hadlayey wuxuu leeyahay asaariqu idaa quطicat yadu faqaطcuhaa sharu binisbati ilayhi wa khayru maxd binisbati ilaa cumuumi الnaas gooyinta qofkaa gacanta laga gooyaa isaga dhibaatay u tahay qofkii gacanta la gooyey tuugga ahaa laakiin waa khayr yani baraxda aan waxba ku dararsanayn marka loo eego bulsho weynka ee mujtamaca waayo limaa fiihi min xifdi amwaalihim wa dafci darari canhum ummadda ayaa waxaa loo ilaalinayaa maalkeeda iyo dhibaatada soo gaadhaysa laga ilaalinaya marka gacangoyntaasi waxay kafaalaqaad u tahay iyo damaanaqaad in tuugadii oo dhan markaa lasoo afjaro lasoo afjaro ama xadkee waxeedii la yareeyaba oo laga yaabo taariikhdooda iyadaa de ka markhaati furaysa oo markaa islaamka la dabaqayo tuuggu og yahay in gacantaas ay tegayso waxa weeyaan dukaamadu way iska furaanayaan wax kastaba aamin bay ahaanayaan wax tallaabo qaadi kara ma jiraan waayo intaa wax ka qaadisana ma jiraan shubhada kale keeneen ba waxaa ka mid inay yidhaahdeen saddex saddex daraahin baa lagu goynayaa ninkii tuuggaay waxday saddex dirham oo fidi ah kii wax boobay na shareecadii hadduu kun dirham dhaco ama kun diinaar gacantii la goyn maayo see wuxuu soo gelmay ibnuqayim ba ka jawaabay wuxuu leeyay wahaadaa min tamaami xikmati shaaric xikmadda shaaricu taamnimadeeda baa taa ayaa laga fahmayaa buu yidhi waayo fa ina asaariqa laa yumkin alixtiraazu minhu tuugga wax la yska ilaalin kara maaha gurigiibu maarag jabsanaya albaabadii meeluu daloolshanayaa hawintaa u gabbanayaa qafiluu jabinayaa wax la yska ilaalin kara maaha waa wax ishaada eegane gooru kaala baxay aadan garanayn waa argagax ba ummaddii ku wadaa haddaan saa loo jidayna dee ummaddii way isboobaysa way isxadaysaa laakiin ninkan wax boobay de waa kaa la caroor qabta qabtay wey nin wax boobay wa kaa sicliyay ama saxitaa dee waa la garanayaa dee khaati baa furay ninkaasaa qaato waa ka halkaasuu la maray oo maxkamaddii baa dee ka dhicinaysa marka isaga wixiisi waa daahir wax weyn ma aha waa ninkaa dalka kasii socda laakiin ninkan horta wax ka hadaya yaan idhi garanayna khalkhalka ummadda iyo dhibka ku hayo wax sahlan maaha saa darteed bay kala fog yihiin labadaas waxyaabahay kaloo yidhahan waxa weye gacanta nafteedu marka la qiimeeyo oo qiimeynta xagga maaragtay jinaayada dhibkii loo geystay dee magta laga bixinayana waxa weeyaan dee waa konton geel ama an hamsamiya diinaar dahab shan boqol oo diinaaroo dahaba markaas see loogu jaray markaa saddex daraahiin ama rubcu diinaar hal diinaar oo afar meelood loo qiimiyey meeshii see gacantii shan boqol oo diinaaroo dahaba joogtay loogu jaraya kaana ibnuqayim wuxuu leeyahay wa amaa qaطcu lyadi في ربع دينار وجعلوا, وجعلوا ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكم وأويا قعنت إلا قوي ربع دينار ديالي إذن شنبقلوا دينار أي تو ذهب مصالح دو فوقوا وين بكم تقول وهي وحا احتياط الله سمعين إياه نفسي أطرافتي شركة بالا إلالينا يا إيا مالكي مركا مالكي سلو إلالينا waa in wax yar lagu jaraa si ummadda maalkeeda aan la taaban oo markaa ay dee gacantii qiimo dhacdaa si qofkan jirkiisa aan loo taabanoo wax loogu geysanna waa in qiimaheedii la qaaligareeya saas darteed baa ninkii abulcala almacari zindiiqa markuu yidhi yadun bikhamsi mi'iina casjadin wudiyat maa baaluhaa quطicat fii rubci diinaari tanaaqudun maa lanaa ila sukuuta lahu wanastajiiru bimawlaana min annaari gacantii shanta boqol ee maaragtay diinaari dahabka ahayd maxay ku dhacday buu yidhi in maaragtay oo intaa diyeedu ay ahayd in rubcu diinaar lagu gooyo maxay sababteedu noqotay waa iska horimaad buu yidhi annagu hadda annaan jawaab inaan iska aamusna mooyaane wax kaan ku hadala garanmayno ilahina cadaab kama angallo waxaan ku hadlay nin baa u jawaabay wuxuu yidhi yadun bikhamsiina casjadin wudiyat laakinaha quطicat fii rubcu diinaarin ximaayatu dami aqlaaha wa arkhasaha khiyaanatu dulli fafham xikmat albaari wuxuu ihi waa soxoo shan boqol oo diinaar oo dahaba baa lagu ay diyadeedu ahayd waxaana lagu gooyey rucu diinaar dhiigga ilaalintiisa ayaa qaargarayey buuli in qofkan dhiiggiisa iyo naftiisa la ilaaliyo ayaa shan boqol oo diinaar ka dhigay waxaana jabiyey oo rucu diinaari ku socota keenay khiyaanada iyo maaragtay lagu dulaynayo oo waxa weeye mar haddii tuuga la yimi waxa weeye in markaa gacanta ee qiimo dhacday taasaa keentay buu yidhi xikmadda rabbigaa fahan buy waba garanaysay aad baa loogu jawaabay marka waxa weeyaan xikamteedu way iska fara badan tahay oo kutubta maaragtay ka hadasha mawaadiicdaas baa dib ugu noqonaysa markaan kitaabkan sheekh bakr abu zayd oo kale iyo aad baa nimankaa marka waxyaabaay ku hadlayaan si sharciya oo cilmiga waafaqsama laga hadlay marka halkan wuxuu leeyahay shuruuddii uu taxayaado qofkan waxaa hadduu baalad yahay oo caaqil yahay oo mukhtaar yahay oo muslim yahay ama dee hadduu doono muslim ayaan dimi yahay waxa uu xadaynaa nisaab uu gaadho maal uu yahay nisaabku rubuc diinaar wixii o dhan buu sheego marka shuruudahaas o dhan la helo wayaan marka hore waa afar rukniyo afar rukni baa asal u ah waa tuugu xaday iyo qof wax laga xaday iyo maalkii la xaday iyo kayfiyadii loo xaday intaasaa marka asalkeedu arkaanu ah markaa mid walba shuruud gaaray leedoo saariqa markaa dee waynu baaqil yahay way ka xaday caaqil yahay mukhtaar yahay waa inaan wax shubaha maalkan ku lahayn oo idlal xuduuda bishubahaat xuduudda waa in laga ilaaliya shubho oo haddii aabbihii ilmihiisii wiilkiisii xoolihiisii xado tuga la odhan maayo gacanta loo goyn maayo tuga lahaa haatee oo rasuulku wuxu uhi anta wa maaluka liabiik adiga maalkaaga baabbaha baa dhig oo haddii daruura ay meesha taallo oo qofkii gaajo u baktiye wuxuu wax cunno aan ay tahay wuxu intuu xaday markaa uu dee cunno ka dhigtayna waa shubhu waa daruuratu tubiixu maxduuraat faman idura hayra baaqin walaa caad qofkii daruuradu mararka qaarkood dee ma xaaraantii u banaynaysa waxaan la xaday waa inuu yahay maal waa inuu yahay weliba dee shay muxtaram ah oo meesha waxaa soo gelaya haddii maala waxaan qiimo shareecadu u yeelin doofaar oo kale iyo alaabtii maxaa la odhan jiray alaabtii myusig ay ku garaacayeene kamankii iyo wixii xaaraan taha alaabtiisi hadduu xaday iyo ka qaado oo raba inuu burburiyo kutubtii bidcada macsharfarakii iyo dayrabigii iyo manaaqibkii iyo waxaa hadduu ka gurto waxay leeyihin waxaa weeyaan tuuga maaha inkastoo shaaficiyadii uu si kale u eegeen muxtarab maaha waxaas hadduu gubayo oo sharci halkaa la maro hadhow maxkamadda ku keenday tuuga noqon mayso sa saxa wixii nisaab waa inay gaadhaan oo haddaan nisaab gaadhin waxaa weeyaan gacantii la goyn maayo marka maalka laga hadlaya qaarkood waxay ku weydiiyaan culamada oo hadduu ilmo xado ka waran qof hadduu xado gacantii ma la goynaya jumhuur culamaa waxay la goyn maayo tuuga maaha qofkii la xaday laakiin xanaabiladu waxay leeyihiin hadduu hadduu maal ka dhiganayo oo iibsanayo oo kharashkii waxa ku doonayo xad baa laga siiba tuug oo dee hadda markay kuwan jumhuurta kudhoodu leeyihiin waxaa weeye qofkii la xaday gacan loo goyn maayo ay leeyihiin waxaa la leeyahay waaba ka sii daraanaysaa tacsiirta inay ka adkaataba laga yaabaa oo ninkan waxaa la xisaabinaya ninkan qofka dhandhacay ee la fakaday waa mufsid ah innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascauna fi ardi fasaadan an yuqataluu oo marka inu baabkaba soo galo oo la ka adkaato oo la dilo ama islaaf loo gooyo ama siyaabo badan bay qaarkood culimadu leeyihiin baba loo eegi karaa qofka kan maarata ka dhacaya haddii ay noqnoqoto la ogaado ninka inuu yahay nin dadka cada laakiin xanaabiladu waxay hadduu maal ka dhiganayo oo maalkii uu iibinayo oo kale iyo gacmaha la gooyo waayo nisaab waa inuu yahayo nisaabka yani qadar waa inuu gaaro shareecadu ay xadaysay oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalam aley laa tuqطacu yadu saariqi ilaa fii rubci diinaarin fasaacida yani tuuga gacanta looma gooyo wax rubu diinaar gaadha mooyaane iyo wax ka sii badan rubu diinaarku diinaarka marka hore waxa weye waa afar garaam iyo shan iyo labaatan garaamka hadda dee la isticmaalaa marka wuxuu noqonayaa hal garaam oo dahab ah iyo waxoogaa dhibic lix boqol iyo shan iyo labaatan ama hal lix iyo toban loos dhigay yani waa hal garaam iyo waxoogaa oo dahab ah baa gacanta lagu goynaya qofka oo rasuulku wuxuu kaloo gacanta ku gooyey fii mijanin qiimatuhu alaaata daraahim yani baal gaashaan aho qiimihi saddex dirham yahay dirhamkuna waa fida oo aati lacag tahay marka see la isu waafajinayaa fuqaad way isku khilaafeen lakin se raajix waa in la yidhaahdo rubcu diinaarku wuxuu la qiim ahaa waktigaas saddex dirham buu qiimihiisu ahaa oo sida shaaficiyadu ay yidhahdaan iyo xanaabilada iyo yunbaa xoog badan oo ah asalka in lagu qiimeeyo rubcu diinaar oo laa tuqطacu yadu saariq ilaa fii rubcu diinaar baa asal ah marka haddii garaam iyo waxoogaa jajabkee dheer intaas waxa qiimihiisu yahay haddii uu qofkii xado gacantaa la goynaya markaa saddexdii dirham haddii hadda ay ka yar yihiin rubcu diinaarkaas ictibaar markaa ma laha ee waa in asalka laga dhiga hadday la timaadaanna waa caadi hadday ka bataana dhib male asalku marka waxaa weeyaan rubu diinaarkaasna asal ah oo markaa shuruuddii halkaas ayuu mariyey waayahay wuxuu yidhi fain saraqa hadduu xado markaa gacanta midig baa la goynayaado gacanta midig macnaheed waxaa laga jaraya halkaa jalaqraydaas baa laga jaraya oo shantaa farood iyo calaacasha waa socota halkaa mifsalka ee laga xabsiinaya gacantaasaa la yidhahdaa fain saraqa hadduu xado taaniyan mar labaadka hadduu xado quطicat waa la gooyaa rijluhu اlyusraa lugta bidix ayaa la gooyaa fain caada quطicat rijluhu اlyumna halkan waxoogaa sakdiga uu ka dhacdo waxaa ka maqan xagga horta ku tilmaamay fain caada hadduu u laabto quicat waa yani mar saddexaadka quطicat waa la gooyaa yaduhu اlyusraa yani maxaan ku ohay gacanta bidix ayaa la gooyaa fain caada hadduu marafaadka u laabto quطicat rijlu اlyumna yani lugta midig ayaa markaa la goynaya oo ninka haddii tugadiisa ay iskararto oo in horta afartii waxood ba laga jaawo ka fadhiistaa fa in caada hadduu laabtana cusira waa la tacsiiraya taksiir baa lagu dhufanaya aduu siyaabo kaana caymad oo u sheegay laakiin qowlka gacmahan ku kaaftami waa jiraan laakiin jumhuur ahlicilmi caynkaas ay qabaan oo saxaabadii iyo qaabka inay fuliyeen ayaa la soo naqliyey fain lam takun lahu yamiinun fain lam takun haddaanay u sugnayn lahu saariqi yamiinun midigba haddaanay u sugnayn marka horeba ninkani midigtiis waa go-an tahay maxna waa haday udicat rijlulyusraa baa la goynayaa wain kaanat hadday usugan tahay midigtii oo falam tuqda aan la goyninoo tuugada waxay darteed loo goynin xataa dahabat ilaa ay tagtay saqata alqaطcu goyntii way dhacday ninkii waxbuu xaday markuu xaday waxa weeyaan intii la rabay qisaastii waxaa inba laga jaro gacantii la xabsiiyo in baaba udur iyo waxaa ku dhacado ama mid un baabay isdiideen oo gacantii waxa ka siiyo gacantii meesha ma taalo kuma taalo marka waxaa la leeyahay dee gacantii ay ku tacalluqday markuu xaday way joogtay markii uu xaday oo gacantaasu lahaa inuu goosto tiina xag rabbi un baa wuxun ka dhaceen e arrintii dhacday marka laakiin haddii aanu markii hore gacanta lahayn baa loo guuraya meel kale taasaa loo guuraya laakiin intuu xaday kadib haday gacantii gooday waa sidii qofkii isagoo qisaas lagu leeyay meesha baa dhintay mar haddii maxalkii kawaaso u dhacay xaggeedda la qabanaya fain lam takun muxuu yidhi waidaa qudica haddii la gooyo buu yidhi gacantii la jiro humisa waa la geliyaa almaqطacu meeshii la gooyey bizayti saliid ayaa la geliyaa saliidii alxaari kululayd oo qofkan dhiigtoojin baa loo samaynayaadoo inkastoo xadiidkaa ku soo aroray uu daciif yahay laakiin macnuu waa saxoo dee qofka in la diya lama rabo gacantii marka la jaro waxaa la samaynaya markaa dee waktigii hore dhiigtoojinta waa say ahayde yaani maarata saliid baa dab la geenaya la kulaynaya markaasa gacanta loo geenaya taasaa dhiigtoojina laakiin xikmaddu waxa weeyaan dariiqo kastoo dhiig loo joojiyo ama irbadaha lagu dhufto ama si kale maaragtay wuxuna lagu duubo kale waxa lagu waxeeyo hadduu si dhiig joojin loo sameeyo unbaa markaa la doonaya in lala yimaado ila qofkii in dhiiggii socdo oo u dhinta lama rabo waaye wuxuu yidhi fain saraqa hadduu xado duuna anisaabi nisaab intii loogu talagalay wax ka yar haddii uu xado aw amase min hayri xifzin meeshii lagu ilaalinayey loogu talagalay isagoo kale meelaan ahayn buu ka qaatay aw mase maa shay buu xaday shaygaasoo lahu uu u sugan yahay kii tuuggaa shubhatun shubhay ugu sugan tahay wadaalika tusaaluhu ka maali bayti ilmaali bangigii dowladda islaamka ayuu wax ka haday iyo wa maali ibnihi amase wa kamaali ibnihi dheh wiilkiisa maalkiisii buu xaday aw abiyi ama aabbihi ayuu wiilkii maalkiisii ka xaday aw maali maalikihi kii maaligiisa ahaa maalkiisii ayuu xaday oo dee marka addoonkii bay noqonaysaa lam yuqtac la goyn maayo intaasoo dhan shay ka mida hadduu dhaco la goyn maayo oo waxaa imanaya waxa la yidhahdo tacsiir baa imanaysa waa la khasiraya tacsiir uun markaa maa yaraahu alqaadi waxaa markaa maxkamadda u muuqato ku xukumaya ninkani wax nisaab ka yar hadduu xado wixiina waa laga rabaa mar kastaba uu haday waa inuu keenaa oo isagu waa waa la iskeenaya amaa wixina waan qaatay gacana lay jaro marka waxa weeyaan mar hadduna nisaab ay tahayna dee tacsiir buu leeyahy hadduu xirsi mitli meel aanan ka qaatana dee tuug maaha haddii uu shubha iyo wuxuun ay jiraanna oo shubha wixii ku qaatayna waa sida mathalan xoolaha dee banka islaamka dawladda qof kastaaba dee waxbuu ku leeyahy xuquuq baa ugu jirta oo xoola ummadday ka dhaxeeyaan markaa gacantii la goyn maayo waxifdu kulli shayin bixasabihi waxifdu kulli shayin shay dhammaantii yani xifdigiisa meesha lagu ilaaliyaa bixasabi bixasabihi ay bixasabi shay buu ahaanaya shaygaa qadarkiisa ayuu noqonaya oo yani isagun baan loo eegayaadoo dee shay kastaba lacag haddaad tahay xaggee lagugu ilaaliyaa ari haddaad tahay xaggee lagugu ilaaliyaa dhar haddaad tahay xaggee lagugu ilaaliyaa shay walba marka waxaa loo fiirinayaa xasabkiisa iyo waxa maaragtay qadarkiisa u munaasibka ah oo dee waxnasi haddaanu ku imanna in curfiga layso waa shay marka qawaacida sharcigu ay dhigayso wakullu maa ataa walam yuxaddadii bisharci kaalxirzi fa bilcurfi xuduudiy yacni wax kasta oo shareecada ku yimi oo aan shareecadii xad u sheegin sida xirziga xirsigu waa markaa meeshan lagu ilaaliyo maalka yani waxaa lagu xadaynaya curfigaa lagu xadaynaya lagu eegaya curfigaa lagu eegaya way markaa halka si fasiro wuxuu yidhi wayakhtalifu biikhtilaafi lmaali wayakhtalifu wuu kala duna kala duwanaadaa xirsigii biikhtilaafi lmaali maalka kala duwanaanshihiisa ayuu markaa dee isku khilaafaa iyo walbilaadi beled kala duwanaanshihiisa iyo wacadmi sulطaan ninka madaxda ah caadilnimadiisa amadooda ka haysta wa jawri iyo jawrkiisa ayuu kala duwanaadaa wa quwatihi xooggiisu kala duwanaadaa wa dacfihi tabadaradiisu kala duwanaadaa halkaas ka saaray markaa macneedu waxa weeyaan xaaladii kala duwanaynayaanoo waktiga maaragtay ee ee fitanta iyo laisboobaya ee dhaca iyo dawlad adag aanay jirno meeshii ay shirtay waxaad jiraan de maalkii dukaanka lagu hayay qafka lagu jebiyey oo kale xirsi noqon maayo waa soco waardiye way u jiraan waardiye adag way u tahay xaaris iyadoo markaa aan las- laysku hambaynayn oo laga yaaba in lagaa dhacaba liyada innagu way iska fahmayna taas oo kale ama layska hadayo oo laisboobayo inaad meesha intuu qaflo qos